magaalada baydhabo waliba muddooyin kundimbaha kabadada haya xarumo ganacsi oo shil duwan haanaso iyo hirgeliya hayaan dhalinyarada deegaankoona iska jaraan kuri i gabdha si oon hormariyaan edegeeda ganacsiga deegaansho bilaanta gaaro walku baradeen jaamacado magaalada baydhabo yoweyba walyaabayo baradeen riidanka maalgaladana magaaladiyo yoona markaas fadaayeen in bulshadiyo yo in sheenaan walyaabayo on ku baahayeen daafo caalamka waxaana kumid ah gabdho xarumo ganacsiga ee laka gado walyaabo bilaantayska qurxiyaas iyo dharkaba ee kale magaalada baydhabo iyo ku hadalena sida markaasi oon ku hirgalay fikirsho ganacsi iyo weliba walyaabayo markaas bulshadii oon sheeneen miimi suba style horta may farxad weyn ah inay ato xarunta inka horeyta skin care ama daryeelka maqaarka walalanka soo laga furo magaalada baydhabo waxyaabaha anu qabadaana mayba kumid ah dhanka skin care-ka ama daryeelka maqaarka una oo diyaarinanka ato xarunta mashiin lanka tiragalay nooca maqaarka usaeye oo lankana lansuubiyo walalanka soo personal treat ama qofka usoo baaritaan lansuubiyo kudibna la siiyo baro dhegtaga markaasayta iska haboon sahadhowti wal saameynsaninkaweel may kale kumid ahaa dhanka labaska oo kale gabdho megalka ciyaalka idan mahadsanto may jartay horta muddooyinka inka dambeeya soomaaliya marka fiirada may idanka badanayay isticmaalka waxyaabaha kimikaliska eh haana soo saameyn weyn kaweel dhadaayaan maqaarka weli xataa sababaayaan walankasoo skin cancer so dhibaatooyinkaasaytii jara oo deegaanada soomaaliya dhan markii la fiiriya ku jaran meelaha kaleba taas una uku duulana yamayba suubinay ama ansuuri gelinay dadka bordhagtiyo isticmaalo koraan inay helan taas oo maqaar shona caafimaad qabshay qaybinku qaadadaasa saameynka weeladaan waxyaabo natural ana ku suubsanya oo dabiici ah lanka isticmaalowna maqaarshay iftiin badan isku helo markiisilinku hadalah walyaabo isi markaas ka ganacsadaya anta siin ku kooyayaan sana markaas ka hela korta
bordhagtida shishal duwanyin may inka badana laakiin kooriyanka maadaama skin careka ama daryeelka maqaarka hata meelanka badan laha ku deeri maybu ahaa kooriyanka waaye ama indha yarta fikradun waqti badan aha socotay labada kun tumi isiyeedkii tumi isaga arkay may haytay too warqadka qoran labada kun labaataiyo labadani xilligii hirgeliya haytay xaruntun gabdho keliya goonaman ee dhinawa marki la fiiriy dhiniga dharka oo kale dharka gabdho way ku helay dharka magaalka ciyaalka iyoona mayba sheenan xiliga munaasabado oo kale ciidaha xiliyadaasa sheenan laakiin dhanka skin careka marka la era magaalkay bilaanto in wada sameeyo dhanka kale wayba sheegana in bilowga ganacsiga usaiye koo markaas iyo ku qabeen obse iidan fara badan waanayo markaas muujiyeen dhiiranaans iyo dhaqaala iyo horumar biyoon ku suubiyaan tallaabada iyo qaadeen oo markaas ku hormarayayaan noolaliyo walaahi horta ganacsiga markii la era waa waxyaabaha anka adag in la suubiyo haddana mayba waxyaabaha anka qurux badan lanka weliba kaasatan gabdho markio dhexgalayo faa-iido badan yo ku sheeno karaan sababtaan sasan lahana may kumid ahaa gabro may eed anjeelin walaalanka soo aawna shiibka ama lahaanshiyaha iyo eed anjeelin saas dartee marka markaad banaanka kuroogda ma islataa caqabado badan ka jaraan ganacsiga yees caqabado jaraan laakiin marbahooda dhexgala casharo badan ku baradaas mayna dareemase yani in ad eto lanwalle caqabado iyada aan badanyin khaasatan gabdho markiiuna taarget ka saarna may kumid ah gabdho markiio fikrad iyo la kooyaan ganacsi inta badan horta ma aragaas lan fikradii ka taageero oo ka erow may laeraaso fikradun fikrad lan baahanayo dadka iyo dalkabal ku bedelaaso lan ero dhiirgeli insuubiyo horta badana may helo haddii la helona taasayti may jaraasee waxyaabo oo caqabada lamaad maynagadaasay maalgelinta oo kale gabdho badana caqabad eed wiina kula kulamaayaan tan oo maalgelinta markii lagu hadalo sababto ee geekoobiyo iska dayaan inuu businesska suubiyaan dhanka financially taageero badan aan baahanyin caqabada taasa kuminada korta gabdho da-ada yar iyo weyba hakabadada hayana ganacsiga ku jira dalka yoona caawinaadan fidya hayaan waalidiinta iyo weliba owlaadiyo